ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa khudbadiisa ku bilaabay muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu waxaanay khudbadiisani kusoo beegantay maalin un kadib iyadoo dunida laga xusay maalinta nabadgelyada adduunka qaramada midoobeyna ay halkudhigga sanadkan usoo qaadatay ammaanka adduunka iyo weliba xasiloonida dadweynaha dunida ku nool ra-iisul wasaare khayre wuxuu tusaale usoo qaatay baahida ay muddo badan dadka soomaalida u qabeen nabadgelyada waxaanu sheegay inay dhibanayaal u ahaayeen col iyo abaar
dadka soomaaliyeed waxay sanado badan dhibanayaal u ahaayeen dagaallo macluul iyo saboolnimo waana sababta keentay in dad badani dalka gudihiisa ay ku barakacaan halka in badanina ay u qaxeen dalalka dibadda sidaa aawadeed aqoon badan ayaan u leenahay muhiimadda ay leedahay baahida ay dadku u qabaan nabadgelyo iyo sharaf ku noolaasho waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo gacan ka gaysatay ama garab ka taagnayd soomaaliya wakhtigii adkaa haatan soomaaliya kor ayay u soo kacaysaa waxaannu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno horumarka ka socda gobolka qaaradda yada iyo guud ahaanba caalamka waxaannu sii wadaynaa horumarinta soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaa kale uu khudbadiisa ku sheegay caqabadaha ka hortaagan dowladda haatan ka jirta soomaaliya inay horumarka intaasi kasii badiso
waxaa jira caqabado aad u daran oo aysan xakamayn karin dowladda soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalo xumo hortaagan horumarka kaasi oo aanan laga tallaabsan karin haddii aan maaro loo helin sida taageero dhaqaale iyo maalgashi dibadeed ra-iisul wasaare khayre waxaa kaloo uu aada ugu dheeraaday halista ay argagixisada caalamiga ahi ku haysa soomaaliya waxaanu tilmaamay in ay ku sugan yihiin soomaaliya ururada isis iyo alqaacida oo saameyn ku yeeshay dadka gudaha soomaaliya ku nool waxaa kaloo uu u mahad celiyey ciidamada amisom iyo wadamada ay ka yimaadeen isaga oo sheegay inay marar badan fashiliyeen duulaana ay soo qaadayeen al-shabaab balse ra-iisul wasaare khayre waxa uu sheegay inay jirto caqabad kale oo hortaagan in ciidamadu ay gaadhaan guulo intaasi ka sii badan
gudaha soomaaliya waxaannu samaynay tallaabooyin muhiim ah taasoo aan ku wiiqnay awoodda al-shabaab sidaasi daraaddeed waxaan u mahad celinayaa amisom dadaalkooda nafhuridda ah ee ay kaga hortegayaan al-shabaab si aan u xaqiijinno jiritaanka guulahan waxaannu diiradda saaraynaa xoojinta iyo dhismaha ciidamada qaranka soomaaliya hase yeeshee cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya waa derbi adag oo xanibaya ujeeddadii laga lahaa ciidan qaran dowladda federaalk soomaaliya waxay sii wadaysaa inay la shaqayso golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxaanuna rajaynaynaa inna laga qaado cunaqabataynta hubka ra-iisul wasaare khayre wuxuu carabka ku adkeeyey sida ay dowladdiisu ugu baahan tahay kaalmada beesha caalamka waxaa kaloo uu ka hadlay abaartii baahsanayd ee dhowaan ku dhufatay wadamada geeska afrika isagoo tilmaamay inay galaafatay nolosha kumanaan qof oo soomaaliya iyo xoolo aada u tiro badan welina ay jirto malaayiin soomaaliya oo qarka u saaran inay macaluul amaba tabardarro u dhintaan
wakhtilxaadirkan xaaladda bini-aadamnimo ee malaayiin soomaali ah waxay weli ku sugan tahay mid nugul welina way jiraan raadadkii abaarta iyo macluushu dowlad ahaan waxaannu leenahay qorshe wax loogaga qabanayo mashaakilkan soo noqnoqonaya hase ahaatee soomaaliya iyo waddamada la midka ah ee u nugul isbeddelada cimilada ee saamaynta ku yeeshay ma awoodi karaan inay la tacaalaan masiibooyinkaasi gabagabadii wuxuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka hadlay arrimaha haweenka iyo dhallinyarada oo uu sheegay in dowladda haatan ka jirta soomaaliya ay ku guulaysatay inay kor u qaaddo tirada haweenka ee ka qaybgelaya golayaasha dalka sidoo kalena dhallinyaradu ay kaalin muuqato ka qaateen xilalka ay dowladdu magacowday wuxuu tusaale usoo qaatay wasiir cabbaas siraaji oo kusoo koray xerada qaxootiga ugu weyn ee caalamka oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo aada u firfircoon kana mid noqday golaha wasiirada ra-iisul wasaare khayre balse nasiib darro dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho sahre ciidla nuur v o a new york